أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo maamulka gaalaraaca ah ee puntland ayaa la wareegay xero maleeshiyaad taabacsan murtad gurgurtee ay ku lahaayeen magaalada boosaaso askar yahuud ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay koonfurta dalka lubnaan howlgallo la beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya xukuumadda riddada yemen ayaa soo masaafurisay wakiilkii ganacsiga ee maamulka ashaadaladirirka somalilan u joogay dalka yemen maamulka ashaadaladirirka puntland ayaa saacado kooban u qabtay inay isku dhiibaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa gurmad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran maamulka gaalaraaca ah ee puntland ayaa la wareegay xero maleeshiyaad taabacsan murtad gurguurtee ay ku lahaayeen magaalada boosaaso walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kadib markii maamulka shahaadaladirirka ah ee puntland uu muddo kooban u qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka taabacsan xasan guurguurte ee ku sugan gudaha deegaannadaasi ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in qaar ka mida maleeshiyaadkaasi ay isku soo dhiibeen maamulka puntland halka kuwo kalena ay ka baxsadeen maleeshiyaad fadhigood u ahaa xero ciidan oo ku taalla waqooyiga gaalkacyo ayay wararku tibaaxayaan in saqdii dhexe ee xalay ay isaga guureen xeradii ay ka degganaayeen iyagoo u qaxay dhinaca koonfureed ee isla magaalada gaalkacyo ee uu ka arrimiyo maamulka galmudug dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in maamulka dabadhilifka ah ee puntland uu saakay si buuxda oo la wareegay xero ay maleeshiyaadka b s f ee dhowaan ku biiray kooxda villa soomaaliya ku lahaayeen magaalada boosaaso war saxaafadeed ka soo baxay taliska maleeshiyaadka booliska ee puntland ayaa lagu sheegay in maanta oo khamiis ah ay la wareegeen taliska iyo xarunta maleeshiyaadka b s f ee magaalada boosaaso iyagoo sheegay in tallaabadani ay daba socoto howlgal amni oo shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo shakhsiyaadka iyo maleeshiyaadka taabacsan kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay caasimadda muqdisho kuna sugan gudaha deegaanada puntland ayaa mar kale loogu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan isugu soo dhiibaan laamaha ammaanka ee maamulka puntland ilawareedyo ayaa sheegaya in la wareegista xerada b s f ee magaalada boosaaso ay ku dhacday si nabadgelyo ah kadib markii is-afgarad laga gaaray arrintaasi iyadoo dhinaca kale kolonyo gaadiid dagaal ah oo isaga guuray duleedka qardho ay saacadihii lasoo dhaafay gaareen magaalada laascaanood shalay ayay ahayd markii siciid cabdulaahi deni uu ku dhawaaqay in muddo afartan iyo siddeed saac gudahood ah ay isku soo dhiibaan dhammaan maleeshiyaadka hubaysan ee taabacsan maamulka xasan sheekh maxamuud kuna sugan gudaha deegaanada puntland khilaafka dabadhilifyada soomaaliya ayaa haatan xargaha goostay wuxuuna ku soo aadayaa xilli ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ay ku jiraan xaalad qoobgiriir ah kadib markii maraykanku uu dhowaan si rasmi ah u shaaciyey in dhammaadka sannadkan uu gebi ahaanba jaraayo dhaqaalihii uu ku bixin jiray duulaanka soomaaliya mahadsanid camar askar yahuud ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay koonfurta dalka lubnaan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya askarta sahaynada ayaa maanta oo khamiisa shaaciyey in laba askari looga dilay afar kalena si daran loogu dhaawacay qarax ka dhacay koonfurta lubnaan arrintani ayaa waxay tahay khasaarihii ugu horreeyey ee ciidanka sahaynada soo gaarta muddo ka badan hal bil warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ciidamada ay galeen dhisme muynooyin lagu xiray kaasoo qarxay markii ay gudaha u galeen sida ay qortay mareegta walla askartu waxay ku jireen howlgal baaritaan iyo sifayn oo ka socday deegaanka majal iyadoo ujeeddadu ahayd burburinta kaabayaasha ay sahaynadu ku eedeeyeen maleeshiyaadka xisbullah dhanka kale janalka labaiyo tobanaad ee sahaynada ayaa sheegay in ciidamadan aysan weli xaqiijin karin in walxo qarxa ay ahaayeen miinooyin dhowaan la aasay ama kuwo horay ugu jiray goobta kadib qaraxa diyaaradaha dagaalka ee sahaynada ayaa weeraro ka fulay deegaano ku yaala koonfurta lubnaan iyadoo digniin lagu amray dadka deegaanka ama tuulada almansuuri inay ka baxaan taasoo ahayd digniintii ugu horreysay ee noocaas ah toddobaadyo badan maalin ka hor yuhuudda waxay sheegtay inay bilowday weeraro bartilmaameedyo ah gaar ahaan kuwo lagu beegsanayo koonfurta lubnaan wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa iyaduna tilmaantay in duqayn ah ka dhacday magaalada tibniin ay ku dhinteen hal qof halka kow iyo toban kale ay ku dhaawacmeen dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada rooma ee caasimadda dalka talyaaniga ay ka socdeen wareeggii labaad wadahadallo toos aan ahayn oo u dhexeeya lubnaan iyo sahaynada kuwaasoo maraykanku dhexdhexaadinayo wadahadallada ayaa socda inkastoo ay sii socdaan iskudhacyada iyo weerarada ka dhacaya xadka dhanka siyaasadda wasiirka maaliyadda sahaynada ayaa sheegay in burburinta waxa uu ku tilmaamay kaabayaasha maleeshiyaadka xisbullah iyo sii joogitaanka askarta sahaynada ee aag amni oo ku yaala koonfurta lubnaan ay muhiim u yihiin amniga waqooyiga sahaynada ilaa maleeshiyaadka xisbullah la weeqo sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka lubnaan tan iyo labadii maarso weerarada sahaynada ee dalkaas waxay sababeen dhimashada afar kun saddex boqol soddon iyo saddex qof iyo dhaawaca labaiyo toban kun laba boqol iyo konton kale mahadsanid abusheyba howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gubaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay habeenkii xalay shan qarax ku beegsadeen saldhigyo ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen degmooyinka kale ah kaaraan heliwaa dayniile iyo kaxda qaraxyadan oo isku xilli dhacay waxaa ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo soo gaaray cadowga allaah tafaasiishana dib ayaa laga soo gudbin doonaa inshaa allah dhanka baay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooli ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax ku beegsadeen fariisin ay maleeshiyaadka riddada kaga sugnaayeen degmada jannaale khasaare gaaray cadowga ayaana jira sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gubaysiga saliibiyiinta kenya xukuumadda riddada yemen ayaa soo masaafurisay wakiilkii ganacsiga ee maamulka shahadaladirirka somalilan u joogay dalka yemen walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay masaafuriyeen wakiilkii dhanka ganacsiga u qaabilsanaa maamulka riddada somalilan oo xafiis ku lahaa dalka yemen ninka la masaafuriyey oo lagu magacaabo idris aadam raagi ayaa in ka badan laba bilood ku xirnaa magaalada cadan oo ay haatan ku shaqaystaan xukuumadda riddada ee dalkaasi wakiilka ganacsiga maamulka somalilan ayaa lasoo wariyey in saddex iyo tobankii juun laga soo qabtay xafiiskiisa oo ku yaala mid ka mida degmooyinka magaalada cadan kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda yemen ila wareedyo isugu jira yemeniyiin iyo soomaali ayaa waxa ay sheegeen in markii idriis xabsiga laga sii daayey horey laga masaafuriyey waxaana garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee cadan ka qaaday diyaarad laga leeyahay dalka jabuuti ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda cadan oo ku aadan sababta ka dambeysay xarigga iyo masaafurinta la isugu daray wakiilkii ganacsiga ah ee maamulka cabdiraxmaan ciro u joogay magaalada cadan
maamulka shahadaladirirka ah ee puntland ayaa saacado kooban u qabtay inay isku dhiibaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka ka imaanaya gobolka mudug ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka ashahadala dirirka ee puntland uu soo afjaray howl-gal ka dhan ahaa maleeshiya daacad u ah kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo saldhig weyn ku lahaa waqooyiga gaalkacyo taliyaha booliska maamulka puntland ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo hub fara badan oo maleeshiyaadka kooxda xasan gurguurta ay ku lahaayeen waqooyiga magaaladaas taliya ku-xigeenka maleeshiyaadka b s f iyo boqol askari ayaa la xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay islamarkaana iyagoo maxaabiis ah lasoo bandhigay saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka ashahadaladirarka ee puntland oo kelimad jeediyey ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii gaalkacyo isagoo goodis culus jeediyey waxaan runtii uga mahad celinayaa sarreeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyayaashooda sida habsamida leh siday howlgalkaa u qorsheeyeen sida ay ugu guulaysteen in ay dowladda puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqaynaysay nidaam khaldan waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhallinyarada kaleeto ee gobollada puntland jooga ee nidaamkaa ku jiray ee warqadaha beenta ah iyo biometriga beenta ah laga buuxiyey ee ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin puntland ciidanka jooga waa ciidanka puntland maanta ciidan kale oo ka jiraa ma jiraan waxaan rabaa dhallinyaradaas inay ciidamada dowladda puntland ka mid noqdaan isu soo dhiibaan nidaamka dowliga ah raacaan ciddii ka dhaga adeegta jawaabo jawaabahaas la mid ay helaysaa sidoo kale maamulka gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii waqooyiga gaalkacyo ayna nabadgelyadii dib u soo celiyeen sida uu hadalka u dhigay waxaan dadweynaha u sheegaynaa reer puntland gaar ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo inay magaalada iyo gobolku ammaan yahay howlgalkii ciidamadu sameeyeenna si nabadgelyo ah uu ku soo dhammaaday loolana wareegay xeradii nimankii ay ku jireen sheeganayay inay u shaqeeyaan dowladdii hadda wakhtigeedu dhammaaday ee federaalka ahayd gobolku waa ammaan waa nabad dhammaanna waxaa gacanta amniga ku haya ciidamada puntland wax dhibaata oo ka jiraana ma jiraan si hufan oo dhib yar oon wax khasaara lahayn ayuuna ku soo dhammaaday howlgalkii ay ciidamadu ay saakas ay sameeyeen ayna la wareegeen xeradii ciidamadu ay la wareegeen xeradii ay ku jireen nimankii sheeganayay inay yihiin dowladda federaalka inay u shaqeeyaan halkaas aan wax khasaaraa ka soo gaarin dadweynaha iyo dowladda ganacsiga duulimaadka iyo isku socodka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maleeshiyaad gacansaar la lahaa kooxda riddada oo ku sugnaa boosaaso ay hareereeyeen ciidamada maamulka puntland halka warar kalena ay sheegayaan in lagu amray inay isdhiibaan mahadsanid abuuxasaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya waxay ahayd madal lagu heshiisiinayay beelaha cabdalla carooni iyo agoonyar gaabane ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada gogosha ayaa ahayd mid lagu xalinayay dhacdo uu ku dhintay nin u dhashay beesha agoonyaro gaabane kaasoo uu dilay nin ka dhashay beesha cabdalla caroone waxayna ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan iyadoo beesha cabdalla caroone lagu xukumay boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton kun oo dollar beesha cabdalla caroone ayaa horumaris ahaan u dhiibtay lix neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey saddex kun oo dollar taas oo ay la wareegeen weliyudamka beesha agoonyar gaabane iyadoo sagaashan afartii halaad ee soo hartay lagu heshiiyey in lagu dhiibay muddo afar bilood ah oo loo muddeeyey munaasabadda ay ku heshiinayeen beelahaasi ayaa ka dhacday degmada biyacadde waxaana ugu horeen ka hadlay waxgaradka labada beelood ee diyada loo kala xukumay iyo sidoo kale wakiilka weliyudamka kuwaas oo sheegay inay ku qanceen heshiiska ay wilaayadu dhex dhigtay anoo cabdilla caruunaka warbixiyuhu ayaa ahna axmed maxamuud cali aan ahay maanta waxaa gugu noo dhigtay walaayada shabeellada dhexe hadday noo dhigtay ununka iyo awoonyar oo dhibna kala gaarsanayay ayaanahan oonka gardarayno nin anu ka dilinay ayaan beriga walaayaduna dhexdhexaadiyeysa heshiis waxaa ka soo baxay waalaxa diyo aan ku heshiinay diyadii eh, waxaa laga dhigay boqol neef neefkii iyadoo naloo isxaanaya shan boqol aan ka dhignay waana ku heshiinay lix xalaad oo weli dibkii la sii haayey waa dhiibnay muddana afar bilood ununkoo isugu nimiday eh, walaayadda islaamka dhab ay noo dhigtay annaan isugu nimiday lamada beelood oo cabdalla caruune iyo aqoonyarba waxaana ku heshiinay qo- boqol halaad oo loo qiimeeyey xabaddii shan boqol Si- lix halaad waa qabnaa oo ununkaa qaadanay saddex kunoo doolar ay ahayd afartan iyo eh, afartan iyo toddoba kunoo doolarna waxay noo mudaysan tahay afar bilooday noogu mudaysan tahay walaayadda islaamka garab nagu siisay waa nugu garab galeen aadan ugu duceynay iyaguna aaday noogu duceeyeen waxaana ka wakiila anuu sheekh daahir maxamuud muukale ahleed anigoo ciise joodaha heshiiskeedna waa qaadana waxaan ahay welidamka wakiilkiisii marka waxaa dhacday waa tii dhibyaara dhaceen maanta waxaan isugu imid degmada biyo cadde waxaa isugu yimid ago- agoonyar gaabane iyo cabdalla carooni waxaan ku heshiinay qasqaas waa laga soo tegay diyo waxay ahayd boqol halaad boqolkii halaad lix waa lalan siiyey afar biloodna waxaa noogu mudaysan sagaashan iyo afar halaad saasuna ku dhan yahay dhibna mahaasaa lagu joojiya walaayada iyo anugu anugu hornimida mahaasaa laysaga soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmat madasha waxaa sidoo kale goobjoog ahaa qaar ka mid ah waxgaradka degmada biyacadde kuwaasoo qayb ka ahaa sulxiga wilaayadu dhex dhigtay labada beelooda maanta waxaa gugur la dhigay degmada biyo cadde walaayada islaamiga ayaa qabanqaabisay waxayna u qabanqaabisay eh, laba cidood oo walaala oo ay wax kala gaareen cabdalla caroone iyo cabdalla goonyar jufo ahaan haddaan sheego Eh, sidaas awgeed gogoshi kadib dood dheer kadib waxaa dhacday in walaalo ay heshiiyaan annaguna aan goobjoog ka ahaynay oon markhaati ka ahaynay wiilkaas dhintay waxaa loo xukumay diyo boqol ah kadib een, waa leysla qaatay labada dhinac waa heshiiyeen waxaa la dhiibay lix ka mid ah Een, sagaashan iyo afar halaadna waxaa muddo loo qaatay afar bilood ilaahayna waa ogyahay annaguna markhaatiyaan ka nahay wilaayada islaamigana goobjoogay ahayd iyo saxaafaddii oo la socota dhacdadan ayaa tusaale u ah in maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira mar kasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo ku garnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwan ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa gurbad gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani moxamed wafdigan oo ka koobnaa culimaauddiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose ayaa booqasho ugu tagay dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay duqeymihii cadowtooyo ee salibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta baangarafta ay ku beegsadeen deegaanka farsuuley taas oo sababtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed weliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo wafdigaasi horkacayay ayaa booqday islamarkaana tacsiyo iyo sabarsiin u diray dadkii reer farsuuley ee dhibaatada soo gaartay isagoo si gaar ah dadkii dhaawacyada qaba guddoonsiiyey deeq lacageed ugu horreyn waxaan idinkaga tacsiyinaynaa oo idinkugu soo booqannay culayska idin gaaray iyo cadowga idin geystay saa'ilka ah waana wax la ogaa oo dadka muslimiinta inay u geysanayaan maxaa yeelay iyaga waa gaalo annagana muslimiin aan nahay wax badanaa naga dhexeeyo oo cadowtinimo ah dad hadday mar cadow isu yihiinna ogaada cadow hadday mar isu yihiinna caani iyo biyo isma siinaayaan wax naxariis ah ee inoo hayaan ma laha ilahi subana taala noo sheegay marka dhibkaas idin gaaray ilaahi subana tacaala ha idinkaga ha idin boogadhayo dadkii ku hanta beelay ee muslimiinta ahaa ilaahi subana tacaala waxa weyaan beddel khayr qaba allaha siiyo dadkii dhaawacmay ee qaarkood waxa weyaan dhaawacii ka soo gaaray dhibkaasi la jiifana ilaahi subana tacaala ha bogsiiyo ilaahi subana tacaala beddel khayr qaba allaha siiyo intaa kadib waxaan rabay dhowr kelimood inaan insha allahu tacaala kusoo koobo hadalkeeya gaalada maxay naga rabaan hadafkoodu ma inay guri dumiyaana ama hanti ay baabi'iyaana hadafka ay ka leeyihiin maxay tahay ilaahi subana tacaala noo sheegay hanti inay baabi'iyaan hadafkooda keli maaha ogaada wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an waxay naga rabaan inaan gaalowno ciyaadan billaahi inaan naar la galno qiyaamo sidii ilaahi subana tacaala ugu kufriyeen ee u diideen kitaabkii ilaahi subana tacaala allihii khaaliq ahaa see u diideen ee u kufriyeen inay koonkan ku caabudaan ayay nala rabaan saasoo kale aan noqonno waxaa suuragal ah ikhwaani maanta dadkii shalay deegaanka aan dhibka u geystay dad iyaga ka dhashay inay soo horkaceen suuragal ah dadkaasi marka damiirkooda iyo dadnimadooda waxay gaarsiisay deegaanka ay ku dhashayna waalidiinta ay degan yihiin ehelkooda ay degan yihiin inay gaalo kusoo horkacaan inay maraykan kusoo horkacaan inay cadow aan u naxariisanayna kusoo horkacaan oo damiirkooda maanta gaarsiiye garra maanta waxaa la gudboon dadkii dhibka gaarsiiyey ee deegaanka waxaa dhib u keenay ka aarsadaan wayna awoodaan way ka aarsan karaan inay dadka masaakiinta ah ee dhibka u gaaray inay u argudaan cadowgaasna ay ka aarsadaan diintiina difaacda dugsiyadiina difaacda masaajidiina difaacda diinta ilahi subhana tacaala waxaan kor yeela reegar intaasaa dhihi lahaa jazaakum allahu khayran wa akhiiran maanta waxaan usoo booqanay oo deegaanka idinkugu imaanay dadkii muslimiinta ahaa ee cadow waxa weeyaan dhibka u geystay ee dhaawaca u geystay inaan soo salaanno booqanno waxaan noo weheliyo maadaama xoogo culays dadka u soo gaaray ee cadow ilahi subhana tacaala iyagoo guryahooda hurdaayo habeen deegaankooda degan gantaalla ku soo tuuri ku waxyeeloobi dadkaas inaan salaanno kadibna waxa weeyaan wixii daawo ah insha allahu tacaala ay ku kaalmaystaan aan gaagaarsiinaa rabnay insha allahu tacaala dadkaas waxaa ugu darnaa qoys xoogaa culays u gaaray hooyadii reerkaasna ee xoogaa ilaa hadda ay xanuunsan tahay oo mugtay dhaawacii soo gaaray ilaa hadda ay la jiifto carruura hataa dhaawacantay ilaa iyo afar carruur meelahaas ama saddex carruur ay dhashay ayaa dhaawacmay dadkaasaa insha allah ugu darnaa dabcan dadkaas waxaa insha allah tacaala aan ugu talagelinaa gaarsiinaynaa gabadhaasi inay ku kaalmaysto daawadeeda lacag dhan laba kun oo doolar raxmaan macalin cabdi iyadana sidoo kaleeto gabadhaasi iyadana culays ayaa gaaray hadda ka horna baangaraf way dhaawaceen iyo cadowgaas haddana waxaa mar labaad ee gabadhaas ku dhaawacantay iyadana waxaa ugu talagalay lacag lix boqol oo doolar ah dadka kale iyagana culaysku usoo gaaray xoogaa qaarkood hadda xoogaa ay yarroon yihiin insha allahu tacaala ilaah iyadana waxaa ha caafiyo waxaa sidoo kale madasha ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga isagoo bacdalaahi ugu mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab garab istaaga ay u muujinayso bulshada muslimiinta ee ku hoos nool maamulada islaamiga ah runtii ikhwaanii wax lagu walaaloobo waxaa ugu qiimo badan waxaa ugu sharaf badan kelimadda laa ilaaha ila allah kulankan khayrka badan oo runtii walaalihii muslimiinta cadowgii deegaanka farsooley soo weeraray wax ku yeeloobay oo dhibaatooyinka iyo dhaawaca ku soo gaaray oo maanta yacnii maaragtay umaradii u soo damqatay oo runtii ku bixinaysa dhaqaalo raggaasi ama dadka muslimiinta ah dhibaatada soo gaartay lagu caawinayo waxay ka tarjumaysaa ikhwaani fillaah mujaahidiinta ama xarakatu shabaab almujaahidiin gacanna in ilaahay cadowgiisii ay kula dagaalamaysa iyadoo difaacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa laa ilaaha ila allah kor yeelaysa shareecadii ilaahayna hirgelinaysa gacanta kalena runtii walaalaha muslimiinta mas-uuliyaddooda maanta ayaga gacanta ku hayo inay marka ay ku caawinayaan oo ay wax ugu qabanayaan masaalixdooda ay uga shaqaynayaan taana ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala nebigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkiis wuxuu ku leeyahay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaadufihim wa taraaxumihim kamathali اljasadi alwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biاsahri waalxuma nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa odhanaya mu'miniinta tilmaantoodu sida matalan isu naxariisashadoodii isjacaylkoodii isu damqashadoodii rasuul xasub wuxuu yidhi waa sida hal jasad oo kale wey dhanka kale waxaan ogaanay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu soo duulay maanta inuusan wanaag noogu maqnayn inuusan naxariis noogu maqnayn waxtar noogu maqnayn aan ka ahayn inuuna dhibaateeyo maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta oo dusha sare ay ka taageerayeen diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta maraykanka ayaa duulaan habeendheelmad ah kusoo qaaday deegaanka farsooley kaas oo dhankooda murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaare xoogan kadib markii ciidamada mujaahidiinta oo difaacayay sharafta iyo dhiigga muslimiinta ay weerar xoogan kala hortageen mahadsaned cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu